habeennimadii xalay abbaaraa kow iyo tobankii soddon daqiiqa habeennimo dhanka bari ee magaalada jowhar waxaa ka dhacay dagaal rasaas noocyada kala duwan laisku adeegsaday sida wararka aan ku maqalnana waxaa la sheegayaa in halkaas ay soo weerareen dagaalamayaalka tirsan al-shabaab oo fariisan ciidamada dowladda ay ku leeyihiin dhanka bari ee magaalada jowhar ay weerar kusoo qaadeen islamarkaana ciidamada dowladda ay iska caabin muujiyaan oo rasaas badanna magaalada laga maqlayay xalay daqiiqada kadib markii rasaasta ay dhacday ciidamada kale ee hirshabelle ayaa iyagana gurmad ahaan u tegay halkaas oo rasaasta markii dambe ay sii sigtay oo waxaa wararka markaas aan ku maqalnay in la sikiyey dagaalamayaasha al-shabaab oo soo weeraray magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabelle saaka waa berigii hore ciidamada booliiska hirshabelle iyo kuwa milatariga ayaa waxa ay sameeyeen howlgallo ay ku baalguubayaan dadkii xalay soo weeraray magaalada jowhar oo dagaalamayaasha al-shabaab ahaa iyagoona amni xaqiijin halkaas utay ilaa hadda ma maqlin ama ma jirto wax dhaawac ah ama dhimasho khasaare ka dhashay dagaalkii xalay ka dhacay magaalada jowhar oo u dhexeeyey dagaalamayaasha shabaab iyo weliba ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa hirshabelle oo ku sugan danka bari ee magaalada jowhar bar control oo ku taala
imisa mudadaal ka socday
ku dhowaad shan iyo toban daqiiqo ayaa uu socday dagaalkan oo markii horeba dagaalka waxaa ku bilowday rasaas xoogan oo weerar xoogan ayaa ay soo bilaabeen kadibna iska caadin ayaa ay muujiyeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa hirshabelle ee booliiska ah ee ku sugan kontaroolkaas waxaana durbow u gurmida ciidamada kale qaybaheeda kala duwan ee ku sugan magaalada jowhar shalay ayaa waxaa magaalada jowhar dib ugu soo laabtay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle cali abdullaahi xuseen oo muddo dhowr bil ah ka maqnaa magaalada jowhar caasimada hirshabelle sidoo kalena habeen hore waxaa jirtay in dhanka waqooyi control laga soo galo boogad iyo deeshadaal in al-shabaab ay weerar ku qaadeen oo sidaasi ay ku hugeen boogadaasi marka cabsi xoogan ayaa magaalada xiliyada habeenkii laga dareemayaa oo dhanka al-shabaab xaggeeda ah